waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino dhambaalka ugu horeeya ma soo qabtaa mise adiga ee soo qabanayo haddaan qaato caasha dhambaalka ugu horreeya wuxuu nooga yimid hooyo faadumo axmed kaatun iyo carruurteeda iyo hooyo shukri xalane faarax iyo carruurteeda umulkhayr cabdi waadhowr maxamed cabdixakiin bunke iyo cabdisalaan cali mataan iyo xaaji maxamed maxamuud guuleed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaaji aadan cabdi siyaad ganay iyo xaaskiisa xaajiyo dhubbado cali shire xaajiyo faadumo faarax dheere iyo caruurteeda khatre maxamed cigaal oo loo yaqaano kabrey iyo waxay yidhaahdeen istaahil cali gurxan dhammaan asxaabta waxa ay ku nool yihiin degmada howlwadaag gaar ahaan waxay leeyihiin xaafadda kaambada waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan fahad daahir axmed iyo ladan cabdi xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin magaca bixinta saaxiibayaal caasho iyo daanduray idinka waay magaca bixinta waxaan u dhaafeenaa waalidka hase yeeshee waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca anigana amiin ayaan u raacinayaa dhambaalkan quruxda badanna waxau naga soo gaaray adeer cabdulaahi xaaji cali farey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed qowrey dhammaan reer cali islaweyn cabdi cali iyo xaaskiisa tamaam xasan sane iyo xasan aadan xaaji yabarowiish iyo farxiyo aadan xaaji yabarowiish dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah waxay tahaniyad iyo bogaadinba hawada u marinayaan boqorada baa la yidhi aamina abuukar xiraabe iyo boqorka reerka kooshin siciid faarax oo dhowaan ku aqalgalay magaalada edmonton ee gobolka alberto ee dalka canada waxay leeyihiin ducada waa caashacuud iyo daandure waata ibraahinow bal arooskaasi waxaan leenahay arooskin aamin allah ka dhogokeye aad kala kulantaan owlaad kheyr qabto bashbash iyo barwaaqo aamiin aamiin anigana ducadeeda ibraahimow maadaama la yidhi ducada waa caashacuud iyo ibraahim adigood ducaysa laakiin tayada iyadoo la xamaysan oo muusiga u saaran hayaan soo gudbinayaa heesta dardaaran iyo fanaanka muuse ismaaciil qalinle
bxoodlaacay dawadii nafteedaay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadan hilaaci waqalkii daruurtay odlaacay dawadii nafteedaay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye adaganay hoydaadoy mahungowdooda aadi adaganay hoydaadoy mahungowdooda aadi dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gelu waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaalimaayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dhabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo
dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray sayid cumar rooble cali iyo aabe jaamac maxamed cali iyo aabe duraan axmed nuur ciyow iyo cabdifataax yuusuf iyo fardowso daahir axmed mulki daahir axmed iyo xanaan daahir axmed iyo xamso daahir axmed iyo xigmo daahir axmed fardowso yuusuf beereed iyo naciimo yuusuf beereed iyo bureeqo cabdul garte maxamed axmed iyo cabdikaafi maxamuud sandheere iyo shukri maxamed diine iyo waxay yidhaahdeen deeqo yuusuf beereed iyo amaal yuusuf beereed dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdifataax jaamac maxamed oo loo yaqaano jiheeya iyo waxay yidhaahdeen gacaladiisa shukri duraan axmed nuur oo aruuskoodu uu ka qabsoomay dhuusamareeb gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigan aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya axmed maxamuud geede qorow waa dhammaan ilmo maxamuud geede qorow cabdiweli maxamuud geede qorow asli siciid maxamuud geede qorow iyo cabdulaahi maxamuud geede qorow cabdirasaaq maxamuud geede qorow aadam ayaa ku jira faadimo way ku jirtaa xaawo nadiifo waa dhammaantood ilmo maxamuud geede qorow iyo farxiyo waa ku jirta maxamuud geede qorow iyo dahabo iyo sidoo kale ugu dambayntii fartuun maxamuud geede qorow nasteexo nuur maxamuud baa ku jirta waa ina geede qorow iyadana dhammaantood waxay hambaliyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan mahada nuur maxamuud geede qorow iyo iqra cabdirasaaq oo wiil gu dhashay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sagaaliyo tobankii bishan sideedaad ee sanadkan laba kun sagaaliyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi nuur waxay leeyihiin nuur soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan aan sii raaciyay waxaana isla ka helay reer geedaqorow axmed maxamuud geedaqorow cabdiweli maxamuud iyo cali siciid maxamuud iyo cabdulaahi maxamuud iyo cabdirasaaq maxamuud iyo aadan maxamuud iyo faaduum maxamuud xaawo maxamuud iyo nadiifa maxamuud iyo farxiyo maxamuud iyo dahabo maxamuud iyo fartuun maxamuud iyo nasteexo nuur maxamuud geedaqorow waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan mahad nuur maxamuud geedaqorow iyo iqra cabdirasaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey nuur waxaan leenahay nuur soo weyna u noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara anigana amiin ayaan raacinayaa bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahimo waa hees qaraabi ah iyo codkii xaliimo khaliif mogol
Thank you.
waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan gudagalno dhambaalkan quruxda badan waxa uu naga soo gaaray abukaate cabdiraxmaan xaaji gacal iyo doctor cabdulcasiis xaaji gacal xasan xaaji gacal iyo brofesor aweys waa suge iyo xaaskiisa nuurto xaaji yabrow naciimo cusmaan diiriye iyo odaygeeda iyo caruurtooda baarliin cumar calasow dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan boqorad baa la yidhi aamina abuukar xiraabe iyo boqorka reerka kooshin siciid faarax oo dhowaan ku aqalgalay magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka kanada mar kale waynu kusoo noqotay ibrahim waxaa laleeyahy ducada waa caashicuud iyo ibraahim daandure waa tabal markan markan adaa ducaynaya maadaama aan hore u ducay waa tahay waxaan leeyahay aamine abuukar xiraabe iyo kooshin siciid faarax arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba aad ku kala heshaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamin waxaa noo baaqayaa beelo beyle jararood iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir beyle jararood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saadiq beyle jararood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo asad beyle jararood iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo sacdiye beyle jararood iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen hooyo luul ciise cadde iyo dhammaan reer beyle jararood sadiiq aadan xidig iyo cabdiraxiin gendi iyo sayid cumar rooble nimcaan jaamac dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan mawliid beyle jararood iyo najma deyl oo ku aqalgalay labaatankii bishan agost degmada caabud waaq ee gobolka galguduud waxay leeyihiin ducada idinka le waayo arooskaasi waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhinacii heesaha mar kale ibraahim waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa codadkii cabdi holan iyo hodan cabdiraxmaan
Thank you.
dhinaca dhambaallada ugu dambeeya mar kale haddaan jaleecno mid ka mid a dhambaalladaasi waxa uu naga soo gaaray aabe ismaaciil cabdikariin xasan hooyo shariifo xuseen ducaale shiine ismaaciil cabdikariin iyo cali ismaaciil cabdikariin iyo sene ismaaciil cabdikariin kiin ismaaciil cabdikariin anfac aadan cabdikariin iyo sareedo aadan cabdikariin iyo xamdi aadan cabdikariin cabdiye aadan cabdikariin iyo luul aadan cabdikariin iyo baaruud aadan cabdikariin iyo faarax aadan cabdikariin waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda daahir ismaaciil cabdikariin iyo ismahaan cabdulaahi daahir oo lix iyo tobankii bishan sideedaad ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban oo maalin jimcaha ku beegneed baa layiri ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ubad kheyr qabana kala hela ayay leeyihiin annaguna waxaan leenahay aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ibraahim maxamed nuunow maxamed nuunow hooyo idilo maxamed cabdi iyo cabdi maxamed aadan iyo adeer cali nuunow habaryar faadumo cusmaan keerow axmed maxamed nuunow iyo bashaare maxamed nuunow iyo aamine maxamed aadan cusmaan maxamed nuunow iyo madiino cabdinuur iyo sahre aadan cabdi iyo cabshir xasan ibraahim iyo aweys xasan nuur deekow xuseen nuur waxa ay jecel yihiin inay halkan taaniid uga diraan faadumo maxamed nuunow iyo xuseen keerow oo gabar ugu dhalta bay yidhaahdeen soomaaliya gabadhaasina waxa ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan leeyahay dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray axmed aadan cabdikariin iyo ismahaan cabdi barre iyo xaliimo cabdi barre xaybo cabdi barre naseexo cabdi barre nuur cabdi barre farxiyo cabdulaahi cabdi iyo xaliimo cabdulaahi cabdi adeer aadan cabdikariin iyo adeer siraad cabdikariin adeer ibraahim cabdikariin eedo cusub cabdikariin iyo eedo xaliimo cabdikariin iyo eedo haybo cabdikariin iyo ugu dambeyntii baa layidhi eedo faadimo cabdikariin iyo cabdiyo siraad cabdikariin iyo aadan ibraahim aadan iyo sucdi xasan xuseen iyo samsam cali cabdi iyo farxiyo cali cabdi dhammaantood waxay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan daahir ismaaciil cabdikariin iyo ismahaan cabdulaahi daahir oo lix iyo tobankii bisha agost ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ibraahino waa heesa banaadiri ah waa heestaan kudhageedu yahay gooska gadaalaad iga gaartay sankaaga go-ah iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
gadaalaa jigajaabteed sidee kaagagoo